magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijibinayeen boqol iyo lix arday oo dhammeystay kuliyadda tobabarka macalimiinta kuwaasi oo dhammaantood ahaa gabdho waxaa kasoo qeyb galay munaasabada qalijibinta madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan maxamed cali oo cabdi maamulka kuliyadda waalidiin iyo marti sharaf kale raxmo cabdiraxmaan warsame maamulaha kuliyadda tobabarka macalimiinta ayaa ka warbixisay ardayda qalijibisay iyo goortii la aasaasay kuliyadda ardaydu nahay maanta waxaa qalin jabinaya boqol iyo lix hablood oo ka mida ah ardayda dhigata kuliyadda tobabarka macalimiinta hablahaas waa sooc dufcaddani waa boqol iyo lix waa dufcaddii ugu horreysay habla ah waxaa kuliyadda tobabarka macalimiinta la aasaasay dhismaheega waa labadii kun iyo sagaaliyo tobankii laakiin waxaa la bilaabay labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaa ka baxay in ka badan laba kun iyo shan boqoloo macalin dafcadan waxay ka mid tahay dafcaddii saddexaad ee macalimiinta cusub ee kasoo baxa sekandariyada oo muddo laba sano ah ku qaata kuliyadda tababarka macalimiinta muddadaasi oo ay ku qaadanayaan shahaado macalimnimo oo laba sanadooda waxay diyaar u yihiin inay dalkooga iyo dadkooga u shaqeeyaan waxaa laga soo kala xulay dhammaan jamhuuriyadda somalilan gobolada degmo kasta iyo tuulo kasta waxaan hablahaasi ugu hambaliyeynaynaa dhabar adeyga muddadaasi ay muujiyeen waxaan kaloo u hambaliyeynaynaa wasaaradda waxbarashada oo galbaha ka taagan hay-adaha maxaaliga hay-adaha mashruucan inaga taakuleeyay sida horumarta cilmiga hay-adda keer iyo mashruuca tv-ga oo inta badan laga caawiyo kuliyad ahaan inay ardayga noo soo saaraan macalimiina waa mid ka mida tiirarka tayeynta waxbarashada haddaynu doonayno in dal la koriyo oo tayo laga hadlayo waxaa mudnaanta koobaad ah waa macalinka macalinka waxa weeya kaada macalimaa yakuna rasuula waxa weeya walaalka ugu muhiimsan tiirlaxaadka ugu muhiimsan maxamed cali oo cabdi madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan ayaa u hambeliyey ardayda isaga oo ku bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen waxaa la yidhaahaa adduunka haddaad waddan baabi'inayso madfac looma qaato qori laguma baabi'iyo dagaal laguma baabi'iyo waxbarashadunbaa laga baabi'iyaa isagaa iska baaba'aya waddankaasi markaa injineerxun baa ka soo bixi daktar baa ka soo bixan garanaynin guriga ku duma iyo inuu guri ku duma iyo inay caafimaad xuma loo dhinto ma lagu dhamaada maanta jidkaan qaadnay ee wasaaradda waxbarashadaan ku hambaliyeynayo gabdhaha boqol iyo lixda ee dafcaddii saddexaada ee ka soo baxday maxadka macallimiinta tababarka macallimiinta waddanka somalilan waxay ugu fadhidaa qiimo weyn oo aan la soo koobi karin gabdhaha macallimiinta waan u bogaadinayaa waan ku hambalyeynayaa waanan u ducaynayaa barbaarinta ayagaa haweenku inoo qaabilsan waxaa la idhaahaa waxbarashada waxaa la idhaha keliya waxbarasho lama idhaaye waxbarashada iyo barbaarinta labadiiba waad kulmisateen hadlo waxaan ilaaha idinka baryayaa inaad noqotaan guyi waddanka somalilan ku intifaaco ilaahay waxaan ka baryayaa in la ydin xasuusan doono oo iskuulladaad tegaysaan ay ka mudnaan doonaan kana muuqan doonaan iskuulladan gabdhahada ka soo baxay aanay ka dhigin dufcadan ayaa ah dufcadii saddexaad ee ka qalijibisa kuliyadda tobabarka macalimiinta somalilan tan iyo markii la aasaasay kuliyadda